ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah ciidamada yahuudda oo daanta galbeed ku dilay dhallinyaro filistiiniyiin ah tahriibiyaal ku dhintay xeebaha waddanka tuunis kadib markii ay la rogmatay doon ay saarnaayeen sirdoonka maamulka yuhuudda oo cabsi ka qaba in daanta galbeed lagu afduubto dad yuhuud ah hoosu dhac xoogan oo ku yimid dhaqaalaha waddanka jarmalka gaari ku rogmaday dalka morocco oo ay dad badani ku dhinteen iyo xubin ka tirsan alqaacidada maqribul islaam oo bogaadiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo mujaahidiinta jasiiratul carab qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waddanka jarmalka oo ka mid ah wadamada dhaca yurub waxaa soo wajahay dhaqaale dare bahasan haddaba maxaa sabab u ah warbixin ku aadan qodobkan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya waddanka jarmalka oo ka mida wadamada qaaradda yurub kuwooda ugu dhaqaalaha ballaaran ayaa wajahaya xaalada cakiran oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka sicir bararka suuqyarida iyo shaqo la-aanta ayaana ugu weyn waxyaabaha halista gelinaya dhaqaalaha waddankaas sida ay warbixinada soo baxaya tilmaamayaan dabayaaqadii sagaashameeyadii ayaa dhaqaalaha jarmalka waxaa ku dhacay hoosu dhacaad u ballaaran iyadoo ay korortay tirada baaga muddada xilligaasina waxaa aada u shaacbaxay mustalaxa loogu magacdaray bukaankii yurubiga caddaa laakiin dowladda jarmalka ayaa qaaday tallaabooyin deg deg ah oo lagu dardargelinayo suuqyada iyo barnaamijyada adeegyada bulshada isbeddelkaas ay samaysay xukuumadda waxa uu xilligaasi suuro geliyey in dalku uu si deg deg ah mar kale ku noqdo awood waxdhoofisa iyadoo ay yaraatay baaga muddada laakiin cudurkii safmarka ahaa ee coronavirus iyo dagaalka ukrein ee socda labada sano ayaa mar kale dhulka la galay dhaqaalihii jarmalka iyo guud ahaan yurub iyo caalamka iyadoo dadaaladii xukuumadda baarliinna ka dhigay halbacaad lagu lisay inkastoo jarmalka uu hadda wada dadaallo xoogan haddana waxaa bannaanka usoo baxay hoosu dhac xoog leh oo ku yimid dhaqaalaha sababa ku aadan koror ku yimid sicirka tamarta iyo awooddii dhallinyarada ee shaqayn lahayd oo aada u yaraatay dhibaatada uu coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha caalamka waxa ay jarmalka kala sineyd guud ahaan dowladaha caalamka si gaar ahna kuwa yurub laakiin waxa ay baarliin kaalmaha hore ka gashay wadamada uu sida guud cudurku ula degay rubicii hore ee sanadkii laba kun iyo labaatanka ayaana la diiwaan geliyey hoosu dhac dhan toban boqolkiiba marka laga hadlaya dhaqaalaha jarmalka sababa la xiriira iyadoo albaabada la isugu dhiftay suuqyo badan ayna hoos u dhaceen xaddiga isticmaal ee gudaha dalka maadaama uu dalku inta badan ku tiirsan yahay waxdhoofinta oo ay ku yaalaan warshado badan oo caalami ah waxa uu cudurka coronavirus dhulka la galay dhaqaalihii ra-sumaaliyadda ee baarliin qidaaca warshadaha gaar ahaan kuwa gawaarida ayaana waxaa soo wajahay culeysaan abid soo marin tan iyo markii uu waddankaani noqday kuwa ugu horeeya ee warshadaha ku horumaray maadaama ay yaraadeen dalabyada ka imaanayay dibadda ee la xiriira gawaarida ayaa waxaa xirmay warshado badan oo shaqaynayay kumanaan kun oo shaqaale ah oo markii hore helayay biilal wanaagsan ayaana noqday kuwa gaajoonaya maadaama albaabada la isugu dhiftay warshadihii ay ka shaqaynayeen markii la bilaabay in dowladaha caalamka ay meesha ka saaraan quyuuddii iyo xeerarkii cudurka coronavirus ee ay soo rogeen kana hortagaan faafitaanka cudurka dhaqaalaha jarmalka ayaa bilaabay inuu soo roonaado waxaana ku yimid dagaalka ruushka ee ukraine kaasoo gilgilay dhaqaalihii jarmalka ee horraanba dheelinayay guddoomiyaha midooda warshadaha dalka jarmalka ayaa wakaalada wararka ee royters u sheegay in dagaalka ruushka ee ukraine uu saameyn adag ku yeeshay wax soo saarka warshadaha ee jarmalka isagoona ku qiimeeyey khasaaraha kasoo gaaray dagaalkaasi inuu dhan yahay boqol iyo lixdan bilyan oo yuuro waxa uu intaasi ku daray adrian in khasaarahan gaaray dhaqaalaha jarmalka uu ka dhigan yahay afar boqolkiiba wax soo saarka gudaha isagoona intaa ku daray in daqliga qofka caadiga ah ee yurub jooga uu hadda laba kun oo yuuro ka yaraan doono inta la filayeyna inuu gaaro haddii aanu dhici lahayn dagaalka ukraine wasiirka maaliyadda ee dalka jarmalka ayaa dhankiisa ka markhaati kacay dhaqaala darida dalkiisa soo wajahday isagoona tilmaamay in qiimeynta wax soo saarka gudaha ay soo saareen astaamo silbi ah oo lama filaan noqday maadaama dhaqaalaha dalka halkii uu kobci lahaa bilaabay inuu hoos u dhaco shabakada c n b c ayaa tilmaamaysa in wax soo saarka gudaha ee dalka jarmalka rubicii hore ee sanadkan labakunsaddexiyolabaatanka uu hoos u dhacay eber dhibic saddex boqolkiiba madaxa machadka i f o ee magaalada mionikh ee jarmalka ayaana sheegaya in xaalada dhaqaalaha dalka jarmalka maalinba maalinta ka dambeysa ay sii xumaanayso hoosu dhacan hadda uu sameeyey dhaqaalaha jarmalka ayaa khubaro badan oo xagga dhaqaalaha ah waxa ay sheegeen inuu dad badan dib u xusuusiyey dhaqaala daridii dalka ka dhacday dhammaadkii sagaashameeyadii suuqyada wadankana ay hadda yihiin kuwa ay ganacsatadu afka layrinayaan oo aan wax badan aanay kala soconin xafiiska tirakoobka ee federaalka ayaa tirakoob uu baahiyey khamiistii lasoo dhaafay waxa uu ku sheegay in filashada kobaca dhaqaalaha wadanka ay noqotay mid aada u liidata maraykanka oo ka mida wadamada jarmalka lele xiriirka ganacsi ee xoogga leh ayaana alaabihii uu ka dhoofinayay wadankaasi waxaa ku yimid hoosu dhacdhan eber dhibic laba boqolkiiba shiinaha oo isana ka mida wadamada xiriirka ganacsi uu kala dhexeeya jarmalka ayaa waxaa hoos u dhacay qiimaha alaabihii uu ka dhoofsan jiray jarmalka waxaana hoos u dhacaasi lagu qiimeeyey inuu gaarayo shan dhibic sagaal boqolkiiba halka ingiriiskana uu sameeyey hoos u dhacdhan eber dhibic laba boqolkiiba ruushkana waxaa ku yimid hoos u dhacdhan laba dhibic saddex boqolkiiba marka laga hadlayo qiimaha alaabaha uu ka dhoofsan jiray jarmalka ilaa dhammaadka sanadkan ma jirta rajo la xiriirta in xaalada dhaqaalaha jarmalka uu wax badan iska bedelo wasiirka dhaqaalaha ee wadanka robert hobik ayaana tilmaamay in waxa keenaya hoosu dhacan ballaaran ay tahay iyadoo wadanka uu horay aada ugu tiirsanaa ruushka marka laga hadlayo soo dhoofinta tamarta
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya waxaa weli halkooda kasii soconaya dhibaatooyinka soo wajahaya dadka tahriibayaasha ah ee naftooda ku halaagaya badaha iyagoo kusii jeeda wadamada reer galbeedka ah oo ay rumaysan yihiin inay halkaas ka helayaan nolol wanaagsan dowladda tuunis ayaa ku dhawaaqday in doon ay saaraayeen dad tahriibayaal ah ay ku rogmatay xeebaha magaalada safaaqis ayna halkaas ku dhinteen tobaneeyo ruux iyadoo lala yahay tobannaan kale ugu yaraan afar iyo toban ruux oo tahriibayaal ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen doontan ku rogmatay xeebaha waddanka tuunis halka lala yahay in ka badan konton kale dhammaan dadka dhintay waxay dowladda tuunis sheegtay inay kasoo jeedaan saxaraha afrika waxaana hadda socda gurmad lagu raadinayo dadka weli lagula yahay badda iyadoona loo badinayo inay dhinteen doomaha ay badanaa ku tahriimaan dadka u hayaamaya reer galbeedka ayaa ah kuwo liita oo aan iska caabin karin dabeelaha dhacaya xilligan oo kalena kumaba sii jirto oo ay dabeeluhu yihiin kuwo aada u daran ciidamada yuhuudda ayaa daanta galbeed ku dilay dad falastiiniyiin ah oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen kooxaha muqaawamada deegaan lagu magacaabo caraaba oo hoos taga magaalada jiniin ee daanta galbeed ayay ciidamada yuhuuddu gelinkii dambe ee shalay waxay ku dileen saddex ruux oo dhallinyaro falastiiniyiin ah kuwaas oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen kooxaha wax iska cabinta ciidamada yuhuudda ayaa rasaas huwiyey gaari ay saarnaayeen dhallinyaradan horumarayay deegaanka caraaba waxaana durba halkaas ku geeriyooday dhallinyarada saddexda ah oo ay ciidamada yuhuuddu diideen in wax gurmad ah loo sameeyo maadaama qaarkood markii hore ay dhaawacyo oo hayeen ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda ayaa bogaadiyey howlgalkan lagu dilay dhallinyarada falastiiniyiinta ah isagoona ku goodiyey inay meel waliba ku beegsan doonaan cid kasta oo ka shaqaynaysa dilka dad yuhuud ah wasiirka dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa isna wuxuu tilmaamay in ciidamadiisu ay fuliyeen howlgal qorshaysan oo ay ku beegsadeen dhallinyaro falastiiniyiin ah oo ay ku daba joogeen laamaha ammaanka kuwaas oo qorsheynayay inay fuliyaan weerar lagu beegsado dad yuhuud ah sida uu hadalka u dhigay dhallinyaradan ay dileen ciidamada yuhuudda ayaa lagu kala magacaabaa naayif abu suways lu-ay abunaacisa iyo baraa waxaana dhammaantood ay kasoo jeedaan muqayamka janiin ee maalmahan wajahaya xadgudubyada kaga imaanaya dhanka ciidamada yuhuudda kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta oo dhankooda soo saaray bayaanaad kala duwan ayaa waxay ku goodiyeen inay qaadi doonaan howlgallo loogu argudayo dadka falastiiniyiinta ah ee ay leenayeen ciidamada yuhuudda maalmihii lasoo dhaafay maamulka yuhuudda ayaa maalmahan dareemaya halisyo amni maadaama ay kordheen weerarada ay fulinayaan dhallinyarada falastiiniyiinta ah waxaana weeraradaas ugu dambeeyey weerar maalintii sabtida ka dhacay magaalada talaabiib oo ay caasimad ka dhigteen yuhuudda weerarkaas oo lagu dilay askari yuhuudi ah laguna dhaawacay laba kale sirdoonka yuhuudda ee shaabaag ayaa war uu soo saaray wuxuu kaga digay howlgallo lagu afduubaya dad yuhuud ah oo ku nool deegaanada xoogga lagu dejiyey ee daanta galbeed dhinaca kale nin yuhuudi ah oo kaxaynaya gaari nuuca raaxada ah ayaa daanta galbeed ku jiray wiil falastiini ah dhacdadan ayaa ka dhacday tuulada kiisaan ee dhacda bariga baytulaxam waxaana cunugan yar ee gaariga la jirsiiyey da-diisa lagu sheegay afar sano kaas oo lagu magacaabo jabriil maxamuud dhaawac daran ayaa soo gaaray wiil ka yar iyadoona haatan lagu dabiibayo isbitaallada caafimaadka ninka yuhuudiga ah ee gaariga jiirsiiyey cunugga yar ayaana goobta isaga baxsaday gaari ku rogmaday dalka morocco ayaa waxaa ku dhintay dad badan ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa dhintay kadib markii gaari nuuca rakaabka ah uu ku rogmaday deegaan ka tirsan gobolka azilaal ee dhaca bartamaha dalka morocco dadka uu gaarigu la rogmaday ayaa kusii jeeday suuq toddobaadla ah oo ka furan magaalada dabnaad baraha internetka ayaa lagu baahiyey sawirada dadka meydka ah ee uu gaarigu la rogmaday bishii maarso ee isla sanadkan ayay ahayd markii shil gaari oo ka dhacay meel u dhow magaalada caasimada ah ee arribaad ay ku dhinteen shan ruux halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toddoba iyo labaatan kale tirakoobyo la sameeyey ayaa laamaha amniga ee wadooyinka dalka morocco waxay ku sheegeen in sanadkii tegay ee laba kun laba iyo labaatanka ay shilalka gawaarida ee dalkaas ka dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan saddex kun iyo laba boqol oo qof waxaana inta badan shilalkan loo aaneeyaa burburka wadooyinka iyo xirfadyarida wadayaasha gawaarida ugu dambayntiina doorasho ka dhacday waddanka liibiya ayaa waxaa siyaasi lagu magacaabo moxamed miftaax loogu doortay inuu noqdo madaxa golaha sare ee dowladda liibiya ninkan ayaa wareegii labaad ee waxa loogu yeero doorashada wuxuu helay codadka lixdan iyo toddoba xildhibaan halka ninka la tartamayey oo lagu magacaabo khaalid al mishri uu helay lixdan iyo laba cod waddanka liibiya ayaa tan iyo markii xilka xoogga looga towray cumar al kadaafi waxaa xukunka waddankaas isku haya siyaasiyiin jagadoon ah oo ay kala taageerayaan dowladaha reer galbeedka iyo ruushka
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markanna xubin ka tirsan mujaahidiinta alqaacidada maqribul islaam ayaa bogaadiyey halganka ay wadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo mujaahidiinta jasiiratul carab warbixin ku aadan kelimadan ay bahaysay muasasada warbaahineed ee al-andalus waxaa soo jeedinaya maxmed amiin
إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماءنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
mu'asasada warbaahineed ee al-andalus kuna hadasha afka alqaacidada maqribul islaam ayaa baahisay kelimad maqal ah oo uu jeedinayo xubin ka tirsan jamaacada oo lagu magacaabo abu yaasir aljazaa'iri kelimadan oo cinwaan looga dhigay dadka degan galbeedka islaamka uu jihaadka soo gala ayuu abu yaasir waxa uu ku diray fariimo kala duwan oo ku kala socda mujaahidiinta iyo bulshooyinka muslimka ah ee ku nool galbeedka afrika ugu horeyn wuxuu abu yaasir aljazaa'iri aada u bogaadiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ay mujaahidiintu ka fuliyeen galbeedka afrika isagoona sheegay in jihaadka ka socda bariga iyo galbeedka afrika uu noqday mid saldhigtay allaah mahadiina uu kasoo gudbay shirqoollo badan إن المتتبع لأحوال الجهاد في غرب إفريقيا وشرقها يلتمس في مواقف المجاهدين الأخيرة العزة والاستعلاء qofka aada ugu kuurgala xaaladda jihaadka galbeedka iyo bariga afrika waxa uu dareemayaa tallaabooyinkii ugu dambeeyey ay qaadeen mujaahidiinta cizi iyo inay ku saramarsiinayaan xaqa waxay ahaayeen welina yihiin kuwa cadowga gabaad ugu jira oo ku beegsanaya weeraro xanuun badan oo ciidamada cadowga lagu leynayo kuwaasoo isugu jira weeraro toos ah iyo kuwa kamaa-ina ah waxa ay mujaahidiintu dhigeen tusaalaha ugu sarreeya ee geesinimada iyo nafurka iyo in lagu sugnaado dagaalka allah fadligiisna waxaa gacantooda dhimasho iyo dhaawac ku noqday boqolaal cadow ah oo ay waxyeello ka soo gaartay silsilado weeraro iyo kamaa-ina ah duulaanada barakaysan ee ay qaadeen mujaahidiinta waxa ay tusaale sarraysa u ahaayeen in dadka loogu yeero dacwada allaah iyadoo la adeegsanaya seefta lagana hortegayo cid weliba oo dhibaato la maagan ummaddan muslimadda ah doonaysana inay ku dheesho diinteeda dagaalku waxa uu agteenna ka yahay ka mujaahidiin ahaan wasiilo sharci ah oo qasab ah hadafka laga leeyahayna waa in lagu xoojiyo doonista allah ee ah in la qiro towxiidka waxaana daliil u ah hadalka allah ee ah وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ولا يزال المسلمون هناك يمدون الجهاد بفلذات أكبادهم kama zuulin mujaahidiinta ku nool bariga iyo galbeedka afrika inay jihaadka ku garab istaagaan carruurtooda oo ah ildoogsigooda iyo waxa ugu qaalisan ee ay haystaan xaqiiqdiina waa dad diinta allah iyo sohdimaha diinta ilaalinaya allana ayaa ku mahadsan halka ay maanta maraysa xaaladda mujaahidiinta bariga iyo galbeedka afrika kuwaasoo gaaray biseel soocnaan iyo inay fahmaan jihaadka kuna soo bandhigaan suuradihiisa ugu quruxda badan hambalya ayaan leeyahay raggaas ragga ah ajarkoodana allaha وتفهم siiyo للجهاد وتحقيق لمقاصده وإظهارا له في أبهى صوره فهنيئا لهم ولله درهم وعليه أجرهم wuxuu dhanka kale abu yaasir aljazaa'iri oo xubin ka ah alqaacidada maqribul islaam uu fariimo bogaadin ah u diray mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasi oo uu ku ammaanay sida xiriirka ah ee ay u fulinayaan howlgallada lagu dhiigbixinayo shisheeyaha وإذا يممت وجهك شطر يمن الإيمان والحكمة توالت عليك البشائر فالعبوات هناك زرعت haddii aad u fiirsato yamanta iimaanka iyo xigmadda waxaa iska soo dabadhacaya bishaarooyinka halkaasoo ay ka dhacayaan qaraxyo iyo weeraro toos ah oo u dhacaya sidii loo qorsheeyey cadowgana xanuujiyey waa howlgallo barakaysan oo beegsanaya gawaarida murtadiinta waxaana fulinaya libaaxyada ansaaru shareeca kuwaasoo mar kale dib boorka isaga jafaya cadowgana ka abaalmarinaya wixii uu geystay gaaladana carag ku beeraya afkana juuq gabsiinaya kuwa niyad jabay ee aan jihaadka doonaynin korna u qaadaya madaxyada ansaarta iyo muhaajiriinta mujaahidiinta ku nool jasiiratul carab waxa ay allah fadligiis awood u yeesheen inay ka gudbaan xeendaabka amni iyagoo beegsanaya difaacyada cadowga oo fashilinaya tadaabiirta amni iyo midda siyaasadeed ee ay horay u degeen arrinkaasna waxa ay kaga dayanayaan walaalahooda xarakada al-shabaab ee ka jihaada soomaaliya taasoo awood u yeelatay inay ka gudubto mandiqad kasta oo xiran oo ay ku sugan yihiin cadow bad iyo cirba laga taageerayo alla ayaa mahad iska leh oo ka dhigay xarakadan qodax ku taagan cadowga oo qaadaysa dhabbaha salafkii wanaagsanaa iyadoo ku taagan faafinta dacwada iyo la dagaalanka cadowga arrinkaasna waxay sii wadi doontaa ilaa ay kaga gargaaraysa diinta ama ay ku dhammaanayso waddadaas نشر الدعوة ثابتة تقارع الأعداء حتى تنصر هذا الدين أو تهلك دونه dhanka kale abu yaasir aljazaa'iri waxa uu kelimadan u jeedinayo islamarkaana ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee al-andalus uu fariin ugu diray muslimiinta isagoo ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan jihaadkana soo biiriyaan فهلا بادرت بالجهاد أيها المسلم ليسلم لك توحيدك من ناقض أو نقص walaalkayga muslimka ahow maad u soo degdegtid jihaadka si uu towxiidkaaga kaaga badbaado naaqid ama nuqsaan ogowna walaalkaygow in mujaahidiintu ay yihiin kuwa ay daacad ka tahay u hiilinta diinta waxay la jahrayaan colaadda ay u qabaan cadowga allahna waxa uu yidhi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فحصر الإيمان في المؤمنين المجاهدين shaykhulislaam ibnu teymiya waxa uu yidhi allah wuxuu iimaanka dhabta ah ku koobay mujaahidiinta wuxuuna sheegay inay yihiin kuwa ka run sheegay hadalkooda ah inay allah rumeeyeen lamana mid ahan kuwa yidhi sida acraabta oo kale allah ayaan rumaynay iyadoo weli iimaanku qulubtooda gelin marka kaalay walaalow oo kusoo biir mujaahidiintaas si aad arrinka ula noolaato ilin qof arka iyo mid wax maqlay isku mid maahane una fiirsa halka ay ku jirta badbaadada naftaada iskana ilaali inaad u iilato kuwa daalimiinta ah mujaahidiintu ma ahan haddaad ogaan lahayd kuwa ugu dhimashada badan ee waaba kuwa ugu dhimashada yar isagana tag ishaacaadka uu cadowgu faafinaya ee ah inuu ka taqallusay mujaahidiin badan ileen beentaas sannada ayuu sheegayaa welina mujaahidiintu way la dagaalamayaan duruus xiriir ah oo ku saabsan geesinimada iyo nafhurka ayayna siinayaan ويلقنونه الدروس تلو الأخرى في الشجاعة والإقدام والثبات والجرأة على القتال kelimadan uu jeedinayo xubin ka tirsan alqaacidada maqribulislaam laguna magacaabo abu yaasir aljazaa'iri ayaa ku soo aadaysa iyadoo mujaahidiintu ay isku fidinayaan qaybo badan oo ka mid ah galbeedka afrika xilli bulshooyin badan ay ku baraarugeen in jihaadku uu yahay wasiilada keliya ee lagu soo celin karo sharafta ummadda islaamka ka maqan la isagana yurayn karo cadowga horarka ah فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي الناس يصغونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقى والدين يهدينا ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله